guddiga amniga koonfur galbeed ayaa kulan la qaatay qaar ka mid a maamulayaasha iyo macalimiinta iskuullada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wuxuu ahaa ujeedada kulanka in iskuullada ay fuliyaan amarka maamulka koonfur galbeed ee ahaa inaan la tegi karin goobaha shabaab ay ku sugan yihiin dhaqaale la siin karin iyo awaamiirtooda inaan loo hoggaansami karin taliyaha booliiska gobolka baay amiin maxamed daruur ayaa sheegay qofkii ay u yeeraan shabaab ee aada inuusan ku soo laaban karin magaalada baydhabo wuxuu kaloo sheegay iskuullada inay yihiin kuwa u dhagan nugul ee qaata awaamirta al-shabaab xilliyada qaarna magacyada iskuullada loo bixiyo in iyagu ay soo dhiibaan sida hadalka uu dhigay dhibaatadana may koyti ama koyti madis kooladi la kasaay oo maga oo mayda rais arab lambi maga unan kasaana lambi ya koyti dhibaatadana al al madisin bidanga koyti dhibaatada
wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed ayaa sheegay hadda kadib inaan la fiirinayno bixitaanka shabaab la aado oo keliya balse la fiirinayo dhaqdhaqaaqyada shabaab lacag loogu dirayo isagoona intaasi ku daray in qofkii ay ku caddaato oo shabaab lacag u dira uu la mid yahay al-shabaab lankii shabaab beesan dhiro wali lamid ee lan shabaab eh horta ogaatan alafadageekuu bilaw lankii shabaab beesan dhiro owlaha ka araga beersan usa shabaaban diray ilaahu hal doolarba nagadoo al-shabaab waay sababtee beersadaas ala diraahaytu beersada lahkii nagadahayo adiina lakii dilaw macalinka kaana lanka weeraw kan dowladda in shaqeeyawna laka dilaw olaaditanna walbarashada lanka diidinyow
wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir wuxuu kaloo caddeeyey maamulayaasha iskuullada xiran ee al-shabaab aaday in dhowaan la xukumi doono walaay laha ka aragoona way hagooda way sheene dadkana way hanbandhigay welib maxkamado markii la saaro oo maxkamad qarsan araga jarteen kiis kasta oo la galaaw oo lan al-shabaab laka tuumi nagadoy macalin oo hegeseeday oo haddana haroogo waayo ha nagaday nagadoy koon dareer laha qobaday nagadoy koo beesan dareen nagadoy kiis kasta ummaddo way hanbandhigay waliina la sheega doonee walaagay usan dareeri oo caddeyntae wadud sharciga walaay ku haloolay shabaab sharcishayna adigii lanka shabaabnimo la kahalo ama shabaab kaalmeyn la kahalo sharcigaanu adigii kulanka ay yeesheen guddiga amniga maamulka koonfur galbeed iyo maamulayaasha iskuullada magaalada baydhabo ayaa kusoo beegmayay xilli muddo toban maalin ka badan magaalada baydhabo ay ku xiran yihiin maamulayaal iskuul oo tegay deegaanada ay ka taliyaan kooxda al-shabaab sidoo kale weli waxaa go-doonsan magaalada baydhabo oo uusan soo gelaynin gaadiidka badeecooyinka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo